laba kun iyo lix iyo toban baa madaxda sare isku meel ayaan u socon marka maadaama ayaan meel isku meel u socon waxaa dhashay ay isqabsadaan oo laysugu marmarsiiyo wasiir baa bedeshiyo wax lamid ah sida aad og tahayba wasiirka la bedelay wuxuu ahaa oo buuqu ka dhashay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka wasiirka cadaaladda iyo dastuurka wuxuu soo magacaabay guddigii dib u eegista dastuurka sharcigiisina baarlamanku keena waa loo meel mariyey hadda waxaa la meel mariyay sharcigii adeega garsoorka guddigiibuu soo dhisaya guddiga markuu dhiso waxay dhisayaan adeega garsoorku maxkamadii sare waxaa soo socda markaas haddana kusii xiga inuu dhiso guddigii maxaan ku idhahdaa maxkamadii dastuuriga ahayd maxkamadii dastuuriga ahayd iyo maxkamadii sare marka laba meel lagu ogaado oo tiimka hadda strauska haysta ay ku ogaadaan waxaa soo haray sharcigii axsaabta sharciga axsaabta marka la meel mariyo guddiga axsaabta la dhiso sharciga doorashooyinkana baarlamaanku meel mariyo guddiga doorashooyinkana la meel mariyo gobolada iyo degmooyinka dadka joogana ay noqdaan dad haddee dawladda hadda labada sana soo jirta ay qaarna soo magacooda qaarna hadda ay u socoto waxaa imanaysa barnaamijkii laba kun iyo lix iyo toban inuu banaan iska yaalo oo aan carqaladi ku jirin uusan soomaali barnaamij gacanta ugu jira ayna uu noqdo golada hadda xilka haysa barnaamij gacanta ugu jira waxa la isku qabtay boqol kiiba sagaashan waa barnaamijka laba kun iyo lix iyo toban waxaad moodaa barnaamijka laba kun iyo lix iyo tobana oo oo sidaa u ifeeyey qoladaan u ifeeyey keegay isa saarsaarteen imaan isagu dan lahayn u ciid kaga shubay marka waa qaadan kari waayeen iyadaa keentay in dhawaaqan iyo isqabadkan iyo meeshinka kan iyo waxaan ay abuurmaan iyadaa keentay marka sidaa waxaan kaloo walaalkay la qabaa arrinta uu leeyahay mooshinkan hadduu najaxo dhibaatada uu dalka ku yahay mooshin baarlamaanka waa keeni karaa xukumadna waa la bedeli karaa laakiin ma adag tahay arrin aada iyo aada u adag weeye in qorshahaas hadda laga sheekeynayo af ahaan inuu maaragtay socon karaayo ama hirgal taabagal noqon karaayo haddaan laakiin dib ugu noqdo waxa weeye mr waa tuhmi kartaa ama qolada maamulka wadaa waa tuhmi karaan in qolo walba ay rabto iyadu outcome-ka ama waxa ka soo baxaya labada kun iyo lix iyo tobanka wax iyada u roon inay noqoto laakiin mas-uuliyadda baarlamaanka saaranaa waxay ahayd hawshaan ah istaraatiijiyada labada kun iyo lix iyo tobanka mid ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa iyo madaxweynaha ku siman inaysan ahayna waa inay noqotaa shaqo baarlamaan iyo shaqo shacbiga lala wadaago waayo waxa weeye waxaa la dhisayaa mustaqbalkii siyaasadeed si maaragtay platformka ama gameka lagu tartamayo siyaasadeed uu u noqdo mid dadka dhan ay u wada siman yihiin taasna waa mas-uuliyad saaran baarlamaanka haddii marka ay xildhibaanadii ayagu hadda ay kusoo koobeen inay leeyihiin waa dood u dhaxaysa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha waxaa muuqata in xilkoodii aysan fahamsanaynba waxa weeye waddanka ka saaran inay ayagu arrimahaas mas-uul ka yihiin midda labaad waxaa muuqatay bishii may adiga labaatan iyo toddobadeedii suuqa reer yurub iyo igad